galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay shirkii afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo shan maalmooda madaxda dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland uga socday garowe ayaa maanta lasoo gebagabeeyey shirkan ayay ka soo saareen warmartiyeeda si weyn mar kale loogu dhaliilay waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya waxaa kale oo uu taabanaya ammaanka dhaqaalaha doorashada laba kun iyo labaatanka iyo qaybsiga khayraadka wariyaheena jaamac buulle jaamac ayaa warmurtiyeedkan ka wareystay cabdulaahi sheekh xasan oo ah hafayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada wamaadsantaha wabsalaam waa saaxib adiga iyo dhegeystayaasha v o eda warmurtiyeedku wuxuu de wuxuu meelo badan oo ka hadlaya siyaasadda oo ka hadlaya amnigi oo ka hadlaya xiriirkii dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awalba hore loogu kala tegay ayuu ka hadlaya marka markaan soo koobo un waa shirkii la isugu tegay ayuu kasoo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay marka qodobo saddex ah oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii kasoo baxay amniga siyaasadda iyo in xisbi la sameeyo bal amniga ku hore amniga haa si aad og tahay koonfurta soomaaliya inta badan waxaa ka dagaalama nimanka al-shabaab la yidhaahdo muddadii hadda labada sano ee dowladdan joogtana al-shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guuleysan dowladdu one day inay shabaab la dirirto haddi maamul goboleedna awood uma laha waayo miisaaniyadda loogu talagalay in lagula dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ay ku jiraan marka sababta abinafnada keenaysa waa inaan isku dayba la sameyn sidii dowladdaana u timid in shabaab lala dagaalamo maxaad soo kordhiseen adinka markii laga taga inaad dhaliishaan dowladda federaalka oo amnigaada wax uga qabanaysa waxaan soo kordhinay inaan la nimaadno isku tashi in afarta state siday deriska u yihiin laba kasta iscaawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidamo kun kuna isku daraan afartaas kununa haddii la yidhaahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in ay indhabaha la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-shabaab so la isma dhihi karo marka intii aad isku soo dhoweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqayntiina aad soo dhoweyn lahaydeen si sidaad hadalka uga u dhigtay al-shabaab looga guuleysto inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasad un aad uga dan leedihiin laakiin waxtar aysan ahayn tilaabadan waa maadsantahay saaxib su-aashaada waa ku ixtiraama laakiin anagu marnaba kumay jirin hor iyo dibba communicagii hore kasmeeyana kala dhaqaaqada kuma jirana halaisku soo dhawaado wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay kana kuma jirto hala hala kala dhaqaaqe waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu mar kasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatkan aan u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka labada aqal aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda taas dirishadaas weli waa ay furan tahay waana ka warsugaynaa dalkana waa la wada leeyahay oo ade haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay muqdisho iska fariiso haddii dalka muqdisho kaliya maahe maamul goboleeda meelaha ay joogaan wixi karaankooda hadday quustaan oo marka gacan kale aanay sugayn waya inay waxay haayaan ku howlgalaan waa ku qasban yihin mudane cabdullaahi sheekh xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tiirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo de haddii aanu hadda dowladdii saddex bilood in ka badan ilaa hadda wax wada shaqeyna aanay diyaar ahayn in lala sameeyo horta anagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dowladda oo halkii wada shaqeyn laga sugaayo burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka samaysay galmudug in marka aanu difaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abnigi iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta keligiis lagu fiirsan jiray in marka aan iswada kaashano maamul goboleed si ay ukala dhaqaalo roon yihiin dhaqaalahana isugu kaalmeeyaan amnigana iska kaashtaan oo jubbaland iyo koonfur galbeedna de waa deris galmudug iyo puntlandna waa deris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nimanka ka dagaalamaya jabahaadka al-shabaab amba uga imaanaya siyaasad xumada isku dayga burburinta federaalka dowladda federaalka haddaan usoo gudbo maamul goboleedka aad adiga wasiirka u tahay iyo kan jubbaland oo aad carabka ku dhufatay inaad wada shaqaynaysaan derisna aad tihiin soomaalida waxay tidhahdaa laba qaawan isma qaado waxaad moodaa in gobollada ugu badan ee dhulka ugu badan ay al-shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin marka maxaad isku tali kartaan baad isleedaha haer cid kasta tashata oo ma ogtahay marka hore waxaa muhiim ah broblem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono bini aadamku sidiisaba hadduu tashto oo isla garto in dhibaata haysato wuu helayaa way owdka oo dhibaatada uga dhexi karo marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaatana wada hayso in aynan sugaynin gacan kale oo nacaawisa oo dee baarlamaanka soomaaliya budgetkii oo amniga u ansaxshay malaayiinta dollar oo loogu talagalay wasaaradaha amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska hadday xamar soo dhaafi waayeen waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxbuu qaban karaahe inaynaan gacanti marka dawladda xamar aan ku fiirayna kaliya isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa annagu aan isla qaban karno iyo sida aan u kala dhaqaalo roonnahay isaan u kala awood roonnahay annagu annagu iskaashano sida aan isaga xorey karno nimankaasna aan isaga xoreyno ugu dambayntii qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay hay waa waa dhab xisbigaa la sameeyey si kumeel gaarana waxaa loogu doortay doctor cabdiweli madaxweynaha puntland xisbiguna de waa waa arrin dastuuriya in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo laba kun iyo labaatanka waxaa lagu heshiiyey dawladdii hore laba kun iyo lix iyo tobanka doorashooyinka marka laga heshiinayo inaan four point five dambe aan aan lagu sii dhaqmi doonin waddanka u gudbo nidaamka axsaabta sidaas darteed cid kastoo siyaasad banaynaysahay waa inay political party ama ayadu dhisataa ama mid dhisan ku biirto marka afar dawladood maadaama ay majority dad ah ay matelayaan inay u tartamaan hogaanka dalka xisbi u tartamaan ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen xisbigana hadafkiisu waa ka haddii ilahay si kale haddii loo fiiriyo tansoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqayn lahaydeen dalka inaan xukunno oo si annagoon qabiil iyo koox hubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno siaan dalka ku hogaaminayn xisbi aan ka dhisano wax dembiya maaha xaqaana u leenahay hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiinba dad dalka soo xukumayo gudoomiyii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihiiyaa kamid ah soo maray waddanka inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayaan ay hogaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdo dee waa wax hore maaragta u socod ah ee maaha dib u socod maaha maamul goboleedyaduna dee waa wax luqa leebala marka
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi sheekh xasan oo ah hafayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo khadka telefonka ugu warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac